أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon weerar dhabbagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose beesha ansaarta ah ee hadamo ayaa ku dhawaaqday suldaan cusub oo beesha ku hoggaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka kadib istishhaadka suldaankii beeshaas mucaaradka maamul goboleedka shahadala dirarka ah ee jubbaland ayaa si adag uga soo horjeestay doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka gaarisa ruux soomaali ah ayaa lagu afduubtay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi askari taa'ib ah oo ka soo goostay safka murtadiyiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe munaasabad lagu caleema saarayey malaaq cusub oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo talaadaad taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan weerar dhabbagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka gaarisa waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan waxaa sii kordhiyey khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar dhabbagal ah oo saaka ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhiga kolanyo murtadiin ah oo doonayay inay galbiyaan kolanyo kale oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho kuna sii jeeday saldhigga balidoogle kolayadii sahayda wade ayaa ku laabtay magaalada muqdisho marba haddii askartii loogu talagalay inay galbiyaan oo ay geeyaan balidoogle kamiin culus uu ku qabsaday duleedka degmada afgooye inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaasi lagu dilay lix askari oo murtadiina waxaana lagu dhaawacay sagaal kale waxaana waxyeello xooggan la gaarsiiyey hal gaari oo cabdibila ah waxay mujaahidiintu soo qanimaysteen gaari kale oo cabdibila ah oo bad qabo isla markaana uu saaran yahay qori dhashiika dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabishida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha xabishida ay duulaanka kaga sugan tahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanaya laga maqlayay deegaano ka fog degmada diinsoor sidoo kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka u diinle oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee makuudo ee magaalada baydhabo dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hor jira gumeysiga saliibiyadda kenya waxaa xog dheeraada laga helayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada saliibiyiinta kenya ee deegaanka kiwanja ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hor jira gumeysiga saliibiyadda kenya bakhtiga waa laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacana waa hal kale oo isla kufaarta kenya howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumeysiga salibiyadda kenya ayaa imaanaya xilli maalin ka hor howlgal ay fuliyeen ciidamada mujaahidiintu ay bakti iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afartan iyo kow askari oo isugu jirta kufaarta yuganda kuwa xabishida itoobiya iyo kuwa saliibiyiinta kenya mahadsanid abuuxasaan beesha ansaarta ah ee hadame ayaa ku dhawaaqatay suldaan cusub oo beesha ku hoggaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka kadib istishhaadkii suldaankii beeshaas cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo haya beelweynta hadamo waa qabiil ku suntan u nusreynta islaamka iyo muslimiinta beeshan waxay gurmud iyo gaashaanba u tahay jihaadka ay hoggaanka u hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka hana qaaday geeska qaaradda afrika tan iyo bilowgii jihaadkan beeshu waxay safka hore kaga jirtaa iska caabinta looga hortegayo saliibiyiinta soo duuliyaasha ah beeshan oo degta wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan baa iyo bokool waxay daruuslami ilaawaana u dhigtay cadowga xabashida iyo dabadhelafkoodii murtadiinta waxaan marnaba maanka muslimiinta ka go-in gurmudkii hagar la-aaneed ee aan loo kala harin rag iyo dumar ee ay beeshani ku garab istaageen gulufkii looga hortegayay soo duuliyaasha saliibiyiinta sanadkii labada kun labaiyo tobanka dirciyada iyo haliyada ka dhashay beeshan markii uu cadowgu ku luudin waayey saaxaadka dagaalka ayay weerar fulinimo oo dhagaraysan siddeed iyo labaatankii bishii shawaal ee sanadkii hore ku beegsadeen ugaaskii guud ee beeshan ugaas cabdulaahi madyare allaha u naxariistee ka gadaal markii uu cadowgu xaqiiqsaday in dhaqan iyo dhallinyaroba hadamo aysan u kala harin jihaadka hase ahaatee beeshu halkeedii ayay kasii wadatay jihaadka dhanka kalena waxaa socday dadaallo ay beeshu uga arinsanaysay sidii ay u dooran lahaayeen hoggaan dhaqan oo bedela ugaaskii shahiiday ugaas cabdulaahi alleha ka aqbalay shahaadadiisa waxaa la qabtay kulamo gaar ah iyo shirweyne aayokatashi ah oo la ysugu keenay haldoorka beeshan oo isugu jira culimada waxgaradka aqoon-yahanada iyo hoggaanka dhaqanka is-aragyo dhowra kadib waxaa la isla meeldhigay kulan kamadambeys ah iyo madal lagu dooranayo ugaas cusub waa kan mukhtaar macalin cabdulaahi oo ka mid ahaa guddigii loo saaray daadihiinta doorashada arrintii aydahayti sacdiiba dareemasa ee walala dhasay hooba la era isku mashquul badanta ee may baliniisku kooyay meel kasta oo beela deganayti oo baa i bakool hayt isku imaatankaasi may ballaka dhasay guddo ka kooban labaatan ishan qof agaasimkii doorashadii intii landeerna hordhacya wali sida hantadii mayba waa meelaka baafadii in sheegad maxay ayto wali la dhasa fadii meeli la fadheeda fadii barnaamijka isaga haya macnaha guddi lan dhasi guddigaas oo ka kooban baa i bakool maadaama beele baa i bakool lamada qiibadba degaasa ulaada baa i bakool guddigaas may ballan obaday muddo bal soddon shee manaa bali soddon shee hooba dhammaadii bali kale ha kihigdi manaa dhagaaladii ha harootise degdeg a farxadle dadka mayba waa eed iyo eedan daneeyay saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa socday kulamo xiriir ah iyo wadatashiyo ku aadan doorashada suldaan guud oo ay yeelato beesha hadame in ka badan boqol iyo konton ergo oo isaga kala yimid deegaanada beeshu degto ayaa loo saaray inay dooraan cidda noqonaysa hoggaanka guud ee beesha hadamo maalmo saddex ah iyo habeenadooda oo doorashada loo fadhiyay kadib waxay beesha hadamo suldaan guud u dooratay maxamed xasan cabdi aadan suldaan maxamed wuxuu kun sagaal boqol sideed iyo siddeetankii ku dhashay magaalada buurdhaxunle ee wilaayada bakool wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay muqdisho iyo buurdhaxunle waa nin shiikh ah oo wax badan ka yaqaana diinta islaamka wuxuu soo noqday guddoomiyaha ganacsatada magaalada buurdhaxunle markii uu soo baxay khabarka doorashadiisa waxaa dhammaanba deegaanada beeshu degto ka bilowday dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo isxaaq axmed xasan oo ka mid ahaa lajinadii doorashada oo aan kula kulannay gudaha howlka doorashada ayaan wax ka weydiinay qaabkii ay u dhacday doorashada honton ishan qof yala saare macnaha ha dooradaayan ugaaska ha dooradaayan meel khaas ee kala lijey maha falanqeena laankila haada lahay macnaha haada lahay ugaaska guud haada faday ha falanqeeyan macnaha reer hadam aan haada lahay shuruudooyinga jira macnaha shuruudooyinkaaso macnaha eh ani laanki shuruudadaas oofsada lakaweela ugaaska guud laan alla laanki sharaa islaamkan ka safaysano oo markaasi mayb waha winaagdadan ku muugad oo hadamaban dhaladi yal weydiyaay dal i dibid meelila ku sheeno macnaha meelasa yaa hadafka haay markii dembe laanki una doorani hadamaha dooradi yamaynagday ugaaska ugaaska guud ugaaska sheekh maxamed bunow xasan qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadamo ayaa hadda socota waxaana la filaya in xilliyada soo aadan si toos ah loogu caanushubo suldaan maxamed xasan cabdi aadan idaacadda islaamiga al-andalusna waxay idiin soo tabin doontaa warbixinno iyo barnaamijyo la xiriira munaasabadda insha allah mahadsanid caliyare mucaaradka maamul goboleedka ashahadala dirarka ah ee jubbaland ayaa si adag uga soo horjeestay doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe waxaa inoo haya yaasir maxamed mucaaradka madaxa maamulka ashadala dirarhka ah ee la magac baxay jubbaland ayaa si adag uga hadlay doorashooyinka uu iclaamiyey murtad axmed madoobe iyo xaaladda guud ee magaalada kismaayo qaar ka mid ah xubnahan oo shir jaraa'id oo gooniya ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka digay nidaamka doorasho ee uu shaaca ka qaaday axmed madoobe waxayna intaasi ku dareen in guddiga lagu dhawaaqay uu yahay hal dhinac qaar ka mid ah xubnahan oo shir jaraa'id oo gooniyaha ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka digay nidaamka doorasho ee uu shaaca ka qaaday axmed madoobe waxayna intaasi ku dareen in guddiga lagu dhawaaqay uu yahay hal dhinac cabdirasaaq cali dheere oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta riddada ah ee isu taagay qabashada xilka madaxweyne ee maamulka shaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa kasoo horjeestay guddigaasi wuxuuna sheegay in guddiga axmed madoobe ku dhawaaqay uu yahay mid uu isagu samaystay oo uu doonayo inay ka shaqeeyaan sidii ay usii joogi lahaayeen kursiga madaxtooyada maamulkaasi wuxuu intaasi ku daray in maleeshiyaad badan oo daacad u ah axmed madoobe lasoo dhoobay jidadka magaalada kismaayo si iyaga loogu caburiyo taasi oo uu ka digay
wuxuu magacowday guddi uu ku sheegay inay doorasho ka qabanayaan jubbaland guddigaas oo ah mid isaga si gaar uu u leeyahay oo uu ku doonayo inuu mar saddexaad ku soo celiyaan sifo aan sharci ahayn wuxuu culays aada u weyn u saaray magaalada kismaayo meel walbana uu ciidan khayru caadi ah ku daadiyey isagoo ka dhigaya inuu amnigu ku xaqiijinayo balse ay tahay cabudhin cadaadis bulsho iyo khalqalgelin ku wajahan musharaxiinta wuxuu mamnuucay in lagu qabsado shir hoteelada magaalada kismaayo ama looga kaambeyn garan karin cidaan isaga ahayn wasaaradda amniga ee jubbaland waxay soo saartay warqad u muuqatay iclaan dagaal oo lagu wajahayo musharaxiinta sheegtay inay u tartamayaan doorashada ka dhacaysa jubbaland waxaa kale oo aan rabaa inaan caddeeyo cid kasta oo reer jubbaland ah in madaxweyne axmed uu rabo wax kasta inuu awood uu u isticmaalo si dantiisa uu ugu meelmariyo taasoo saddexiyo toban sano uu kusoo caanamaalay waxaana daliil u ah in madaxweyne axmed diyaar u yahay wasaaradda amnigu qoraalkii ay soo saartay bishaan afarteedii iyo cadaadiska la saaray musharaxiinta taasoon u arko inay xaaladda sii murgin karto haddii aan laga baaqsan haddii aada ogolaan weydo talada inaad dhulka dhigto waxaad ogaataa wixii dhibaato ah ee ka dhashaa inaad adigu mas-uulka tahay wax badan haddii horey laguugu tanaasulay maanta ma dhici doonto shalayna ma ahan maanta xisaabta iyaysan kaa khaldamin cabdulaahi cali oo isagana ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee isu soo taagay xilka madaxa maamul goboleedka ashaadala dirarhka ah ee jubbaland ayaa kasoo horjeestay guddiga uu magacaabay axmed madoobe wuxuu sheegay inaysan u dulqaadan doonin go'aanada halka dhinac ah ee kasoo baxaya axmed madoobe wuxuuna tilmaamay in deegaanada maamulkaasi uu ka jiro fashil amni oo xooggan isaga oo sheegay in maalmihii u dambeeyey oo keliya ah maleeshiyaadkooda iyo kuwa kooxda riddada askar badan looga laayay dagaallo ay la galeen mujaahidiinta dhaawacyadooduna ay ku sugan yihiin xaalad liidata oo aysan wax daryeela haysan kuwa qaar iyaga oo dhaawacanna laga eryaday deegaanada maamulkaasi in la qariyo dadkii faraha badnaa ee siyaasiyiin lahaa ee qaarkood siyaasadda dibadda laga dhigay haddii marka wax uun la iska farsamaysan jiray waagii iyo waagan isku mid maaha laakiin hadduu yidhaahdo waxaan aniga ahayn jubbaland markii laga hadlayana aniga unbaa jubbaland ah ani haddii la waayo jubbaland way dumaysaa waa kala tegaysaa marka intuba waxaan aaminsanahay sax ma ah qaar ka mid a ciidamadii ku soo dhaawacmay ee ku jajabay ee soo halgamay dibadda la dhigay in badanoo ka mid ah laga tarxiiray deegaanka in badanoo ka mid ana ay dhaawac yihiin oo ay jajabeen oo ay lixaadkooda u beeleen in kuwaasi ka mid ana ilaa hadda ay ku jiraan difaacyada dhowr casho ugu dambaysay tiro fara badan oo ciidamada kuweenna jubbaland iyo federaalka ah oo iskaashanayo in badan oo ka mid a ayaa ku leeday dagaaladii halkaa ka dhacay warka ka soo baxay xubnaha mucaaradka ku ah axmed madoobe ayaa kusoo beegmaya xilli madaxa maamulkaasi uu wajahayo mucaaradad xooggan oo gudaha iyo dibadda ah maleeshiya aad u badanna uu kusoo daadiyey waddooyinka magaalada kismaayo axmed madoobe ayaana ku goodiyey in uu qabsan doono doorasho ka madax bannaan tan villa soomaaliya doonayso ruux soomaali ah ayaa lagu afduubtay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi marwaan maxamed ayaa warkan inoo hayaa xilli ay sii kordhayaan dilalka afduubka iyo dhaca hantida ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalka koonfur afrika waxaa dhowaan magaalo ka mid ah dalkaasi lagu afduubtay wiil soomaali ah oo ku noolaa halkaasi wiilkan dhallinyarada ah ayaa lagu magacaabi jiray shacayb maxamed xirsi mana jirto ilaayo hadda wax war ah oo laga helayo halka ay kooxaha afduubtay ay la aadeen wiilka soomaaliga ahaa mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ka hadlay afduubka loo geystay wiilkan soomaaliga ah waa arrin naxdin badan arrinta halkan ka dhacday oo ah shucayb maxamed xirsi oo lagu afduubtay ama magaalada port elizabeth galabta ama maqribkan barnaamijkana waxaan la wadaagnay laamaha ammaanka iyo qolooyinkii ku shaqada lahaa keyskii waa la furay waa lagu daba jiraa insha allahu tabaaraka watacaala baaristiisa iyo sida ay waxa u dhaceen wixii dhan ilaa iyo haddana wax information ama hayno bartii ninka baabuurka lagaga dejiyey ayaan taaganahay baabuurkii kolley igu yaalaa inkastoo faraha uula tagay maalmo ka hor ayay ahayd markii laba wiil oo soomaali ah lagu toogtay magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika halkaas oo ay joogto ka noqdeen daliilka soomaalida iyo boobka hantidooda askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo hayaa abuukar muxidiin cabdulle waa askari taa'ib ah oo in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa ay leedahay dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ah ee loogu yeero gorgor muddadii uu ka tirsanaa murtadiinta waxa uu kasoo shaqeeyey qaar ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay wilaayada shabeellada hoose waxaana allaah fadligii ugu dambeyn isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe askarigan ayaa ka sheeg sababta ku dhalisay inuu kasoo tago murtadiinta wuxuuna ammaanay sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey isagoona kuwa ka dambeeya ee murtadiinta ah ugu baaqay inay diintooda usoo laabtaan bismillaahi abuukar muxudiin cabdulle waxaan ka tirsanahay ee ururka lamaad ee guutada ee gorgor ilaahayaa mahadda iskale alxamdulilaahi waxaan ka tirsanahay owdhiigle inaanan u naqanaan go-aansada mar ka hor fasax ayaan kusoo baxay dib ayaan ugu naqa diiday lambarhadiidii waxaygu waa iska dinsaday ilaaha markiis kale waxaan go-aansaday inaan marka aan imaado oo meesha dhulka walaayadu timaado aan iska joogo oon micnaha ewelba iyo asagaan joogi jiray oon ku koray oon kusoo barbaaray waalidkiina ay joogaan iyo wax dheefka aan lahayn oon kusoo kornay marka inaan dhulkan yaa imaado maaragta walaayada aan u imaado ilaahay koomada raaday arrinkayga aan u sheego ayaan go-aansaday sim sharafle ayaa laisoo dhoweeyay ilaaha mahadis kale wax hadda maaragta brobleema ma jiraan waxaan aniga hadda marka fikirkan waxaa igu dhaliya ilaahay kuumada raadee markaan fikiray inaan waxba hawsha meesha ka socota wax howl ay waxba kasoo baxaysa aysan ahayn markaan arkay ayaan anigu go-aankayga soo qaatay inaan meeshaan kasoo tago waxaan aniga aaminay inaan maaragta gaalada carituur u ah xabadda koobana haddii waay lasoo rido difaaci ku dhacda difaac inaan ahaan aaminsan difaac waa kasoo baxa inta hadda jirtana waxaan ugu baaqaa inay difaacaas ay gaaladu yihiin ay kasoo baxaan waa dallacdayo dirijadaadii waa lama dirijaa dallacdaa la yiri ee soo laabo asaan eri u noqamaa cirka xataa mina dhagxa ka yimaadeen wax qajafa ma lahan baaloota ka dhici mayso jawi degan waaye ilaahay kuumada raadee ma waxaan isla soconnaa rag oo walaayada kamid ah isla soconnay xaafadaan ka tegayna xaafad kalaan aadayna wareora meelay iska saarayaan sidiyaa loogu imaaha okay waay habi waay jawi degan waa waxa uu taa'ibkan ku biirayaa silsilado towbadkeenayaal ah oo horey usoo gaaray maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka kuwaas oo markii ay kasoo laabteen gaalnimada ay ku dhaceen si sharaf leh loogu soo dhoweeyey goobaha lagu maamulo shareecada islaamka munaasabad lagu caleyma saarayay malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga ee baay mar kale warbixinta warkan waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abuuxasaan beesha geledle oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhowaan qabsatay munaasabad heerkeedu sarreeyey oo ay ku iclaaminaysay inay dooratay malaaq ku hogaamiyey shareecada islaamka kaasoo ay beesha u dooratay degmada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaado munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey martiqaad heer sare ahna uu la socday waxaa lagu casuumay culummo nuqabo salaadiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay malaaq maxamed malaaq cabdigaruun ayaa loo doortay malaaqa cusub ee beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna mas-uuliyiinta beesha tilmaameen in malaaqan loo wada dhan yahay oo dhammaan beesha oo dhan ay ka wada midaysan tahay inuu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka malaaq aadanjiis oo ahaa malaaqii hore oo muddo laba sano ah beesha si kumeel gaara ugu maamulayay degmada baydhabo iyo deegaanada ku dhow oo goobta ka hadlay ayaa wareejiyey xilkan hadda ma inteegagnaa ilaahay aa mahadlehe daraad doorashadii bagalnay ha doorani ilaahay keerkuela malaaga doorani liindhonyi anina ilkamid ana wareejiyay gerana ha wareejiya haddana marlamaada wareejiyey siwaafe ee waa ka wareeya ma in laba laba yahay culimmadii munaasabadda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekhulwaalid asheekh fu'aad maxamed khalaf xafidahullah isagoona shiiqa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu la ballamay reer bani israa'iil wabacadnaa minhum itnay cashara naqiiba laba-iyo toban ugaas bay iska soo saareen wa qaala allaahu innii macakum alle wuxuu yidhi anaa idin hiilinayo anaa idin gargaarayo shan arrimood haddii aad samaysaan shan buu kula ballamay kow lain aqamtum asalaata salaadda haddaad ogtaan wa aataytum azakaata zakadana aad bixisaan wallabo wa aamantum birusuli rusushaydana aad rumaysaan waa saddex wacazartumuuhum haddaad diinka u hiilisaan rasuulka aan soo diraya hiil aad siisaan waa afar wa aqradtum allaha qardan xasana qaar ka mid a salaadiinta waxgaradka nuqabada qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey malaaqa cusub may hadhowaayane ee walaalka la doori ugaas maxamed ugaas ibdigaruum oo kolley sahta dheegani doorashadiis safaylan dhiidi iyo hadhowaayana may balana ugaas hadhowaaw ilaahaya kama hasan malaaq maday malaaq ibdigaruum mayba diyaarkiin lanaa wad shaqeyn u bileerin oo dhini welbalaa inaynu keela shaqayno marka koowaad waxaan leenahay malaaqow saa dhowaaw wada shaqayn saa ka dhowaaw isdaryaal saa ka dhowaaw darasnimo saa ka dhowaaw diinta ilaahay saa ka dhowaaw marka koowaad intaasaan leenahay ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar naqi maxamed cabdi oo beele reer geelad doorradeen in uusa ka hoggaamiyey shareecada islaamka qaybtiya degan deegaanka dusta ama degmada baydhawo maylanaa naqiib hadhowow may ha kabiirtay golo qiimo badan oo sharaf badan iyo nuqabo adag oo ku horreeyey shaqada iyo mas-uuliyadda intaba runtii baal dahab aan ku galeen shaqadii iyo mas-uuliyaddii baniadmaday lansaari maylanaa ha ka dhowow insha allahu tacaala shaqadaasi mahadsanid abuuxasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimood ka dhagaysanayseen andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu